ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna faafreebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bayaan bogaadin ah u dirtay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribul islaam ka jihaada kuwaasoo lagu hambeliyeeyey howlgallada jihaadiga ah ee ay ka wadaan dhulka saaxilka iyo saxaraha ee galbeedka afrika bayaanka oo dhammaystiran ayaad barnaamijkeenna ku maqli doontaan ciidamada kufaarta itoobiya oo galabta la wareegay garoonka diyaaradaha degmada luuq ee gobolka gedo xilli dowladda itoobiya ay doonayso inay ka hortagto in ciidamo ka socda dalka masar la geeyo deegaano ka tirsan gedow faahfaahin ayaan idinkaga haynaa lafta gareen madaxa maamulka riddada koonfur galbeed oo taageeray hadal dhowaan muqdisho ay ka jeediyeen xildhibaano ka soo jeeda maamulkiisa kuwaasi oo ay taageero ugu muujiyeen inay ciidamada itoobiya sii joogaan soomaaliya barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonnaa kooxo kenyaan ah oo beegsi ku bilaabay soomaalida ku dhaqan dhulka n f d kulan u dhexeeyey wilaayada jubbada hoose iyo beesha maxamed zubeer oo lagu qabtay deegaan hoos yimaada magaalada dhoobley kelimaadkii laga jeediyey kulankaasi ayaad dhegaysan doontaan sidoo kale barnaamijkeenna kama maqnaa xubintii khaza iyo sidoo kale xubinta hadalhaynta waa mar kale iyo faafreebka wararka
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي waa hagaag aannu ku bilowno barnaamijkeenna faafreebka wararka qodobka ugu horreeya een diiradda caawa saari doonno xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan bogaadina u dirtay mujaahidiinta alqaacida ee ka jihaada dhulka maqribul islaam kuwaasoo lagu hambeliyeeyey howlgallada jihaadiga ah ee ugu dambeeyey oo ay ka fuliyeen dhulka saaxilka iyo saxaraha loo yaqaano ee galbeedka qaaradda afrika haddaba bayaanka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen faysal mahad bayaankan oo ciwaan looga dhigay ammaan iyo bogaadin ku socota walaalaheena mujaahidiinta ah ee maqribul islaami ayaa waxaa soo saaray maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lagu dirayaa fariimo garab istaag ah oo ku socda halyeeyada islaamka ee ka jihaadaya maqribul islaami ugu horeyn bayaanka ayaa lagu yidhi waxaana soo gaaray bishaarooyinka mujaahidiinta dulmadiidka ah ee maqribul islaami kuwaasoo ay ku laran tahay takbiirta haybadda leh ee nafta farxad gelisay ruuxda ku qabowday xuquurtana ay ku faraxday sababo ku aadan guulaha ay xaqiijiyeen muraabidiinta la jecel yahay ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin iyo waxa ay soo bandhigeen ee ah duruus weyn oo ku dayasho mudan oo ay ku jirto nafur iyo in lagu tartamo waddada allaah iyadoo kelimadda allaah la kor yeelayo shareecada islaamkana looga hirgelinayo mandiqad wajahaysa quwadaha kufriga iyo riddada kuwaas oo isku bahaystay kuna ballamay dhagar si ay dadka muslimiinta uga hor istaagaan inay ku noolaadaan nolol aamin oo farxad ay ku jirto iyagoo ku hoos nool shareecada rabbigooda una madax bannaan dadnimadooda diinkooda iyo himilooyinkooda dhabta ah bayaanka oo sii socda ayaa lagu soo hadalqaaday duulaanka ay wajahayaan muslimiinta galbeedka afrika oo cadowgoodu isku bahaystay sidii uu isku hortaagi lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka iyagoo soo qaadaya duulaanno toos ah iyo kuwa dadban xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay howlgallada halyeynimo ee ay fulinayaan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxaana si gaara bayaanka loogu soo hadal qaaday howlgalkii u dambeeyey ee cagta lagu mariyey murtasaqadii fagnar ee ruushka iyo maleeshiyaadka xukuumadda riddada ee maali innagoo ku dadaalayna inaan shaafinno quluubta muslimiinta islamarkaana qadarinayna juhdiga kuwa shaqaynaya caragelinayna quluubta gaalada iyo munaafiqiinta waxaan walaalaheenna ku bogaadinaynaa guulahooda farxadda wata taas oo ay ka mid tahay duulaankii ay bishii muxaram murtasaqada fagnar kula beegsadeen deegaanka tantagagid ee koonfurta magaalada tanzaawatay howlgalkaas barakaysan oo allaah fadligii sababay in laga takhaluso gebi ahaanba kolonyadii la beegsaday ayna ku halaagsameen konton ka mida murtasaqada fagnar ee ruushka iyo toban ka mida ciidanka maali iyadoo la burburiyey dhammaan gaadiidkii ciidan ee ay wateen lana soo qanimaystay hub iyo saanad ciidan ayaa lagu yidhi bayaankan bogaadinta ah ee ku socday mujaahidiinta maqhribul islaami si gaar ah nusratul islaam walmuslimiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fariimo dardaarana u dirtay mujaahidiintaasi waxaana lagu yidhi bayaanka waxaan kula dardaarmaynaa walaalaheenna mujaahidiinta ah inay sugnaadaan zaadna ay ka dhigtaan hadyiga qur'aanka iyo sunnaha ayna la yimaadaan wax weliboo asbaab ah oo xoojinaya awooddooda iyo nasrigooda allaah annaga iyo idinkaba ha naga dhigo kuwa uu ka yidhi
ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب
gebagabadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaanka ku dirtay fariin ku socda dhammaan mujaahidiinta ku sugan furumaha lagu hortaagan yahay cadowga iyadoo uu bayaanku la hadlayo cid kasta oo ay dhab ka tahay u nusraynta diinka allaah iyo ummadda muslimka ah ayaa lagu yidhi gebagabadii waxaan ka dagaalamaynaa bariga afrika indhaheennu waxay ku sii jeedaan beytulmaqdis quluubteennu waxay la jirtaa dhammaan mujaahidiinta ku sugan huquurta islaamka baaqeennuna wuxuu ku socdaa dhammaan kuwa mukhlisiinta ah ee ay dhab ka tahay u nusraynta diinkooda iyo ummaddooda una dadaalaya sidii ay u hergeli lahayd shareecada islaamka loogana adkaan lahaa gumaystaha iyo haymanadiisa sahyusaliibiga ah annagoo allaah ka rajaynaynaa inuu sufuufta ku mideeyo furashooyinka soo socda innagoo ah sida dhisme mid ah si aan u soo celinno majdigii aan dhaxalka u lahayn cisadii islaamka iyo khilaafadii ku dhisnayd manhajka nubuwada bayaankan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa imanaya iyadoo uu sii xoogaysanayo halganka jihaadiga ah ee ka socda galbeedka afrika kaas oo ay dhimbilihiisu hurinayaan haliyeyada islaamka ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin geesiyaashaas ayaa duruus culus siinaya soo duulayaasha isugu jira saliibiyiinta iyo murtadiinta waxayna furinta ay kaga aadan yihiin islaamka ku dhiigbixinayaan cadowga saliibiga ah ee reer galbeedka ah iyo kan ruushka iyo dabadhilifyadooda kuwaas oo waxa kulmiyey ay tahay la dagaalanka nuurka islaamka iyo boobka hantida ummadda muslimka ah
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل waa hagaag barnaamijkeenna afafreebka wararka ayaannu ku guda jirnaa qodobo kale ayaa inoo soo socda balse markaan ku soo dhowaada xubinta hadalhaynta ee barnaamijka waxaana la diyaaraa walaalkeen maahir maahir haye waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen gudaha degmada xudur ayaa lala eegtay goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah faahfaahinta horudhaca ah ee qaraxaasi ayaa ah dhaawaca shan murtadiin ah oo halkaasi ku dhaawacmay waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga waxaan ka soo qaadanaynaa cabdicasiis lafta gareen oo taageeray dowladda itoobiya ee eedayn kululna u jeediyey xukuumadda xasan gurgurte kadib markii uu dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo ayuu cabdicasiis lafta gareen hogaamiyaha maamulka shaadala dirirka ah weerar kulul ku qaaday xukuumadda xasan gurguurte cabdicasiis lafta gareen oo warbaahinta kula hadlayey garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhaba oo ay gacanta ku hayaan ciidamada xabashida itoobiya ayaa ku dhawaaqay in uu taageersan yahay siyaasadda dowladda itoobiya ee ku saabsan gumaysiga soomaaliya hogaamiyaha maamulka dabadhilifka ah ee koonfur galbeed ayaa shaaciyey in isaga uu soo abaabulay dibadbaxyadii ka dhacay degmooyinka xudur iyo waajid ee lagu taageerayay siyaasadda abiy axmed wuxuu dhaleeceeyey kooxda xasan gurgurte oo uu sheegay in ay bixinayso kaar wadaniyadeed been ah isagoo u duurxulayay in villa soomaaliya ay dalka soo gelisay ciidamada xabashida haddana ay iska dhigayso in ay ka soo horjeedo haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali meemo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga waxaan ka soo qaadanaynaa kooxo kenyaan ah oo beegsi ku bilaabay soomaalida n f d xiisad colaadeed ayaa ka taagan inta u dhexaysa gaarisa oo raacsan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya iyo ismaamulka tanariva xiisadda ayaa ka dambeysay kadib markii kooxo qowmiyad ahaan isku soo abaabulay oo kenyaan ah ay si bareer ah u dileen ugu yaraan saddex qof oo soomaali ah sida ay soo sheegeen goobjoogayaal ku sugan n f d dhacdada lagu dilay dadkan ayaa si gaar ah looga soo tabiyey xuduud beenaadka u dhexeeya gaarisa iyo tanaariifa kooxo abaabulan ayaana si bareer ah u dilay saddexda qof ee soomaaliyeed dilka kadib ayaa xiisad xoogan laga soo tabiyey jidka dheer ee isku xiraa magaalooyinka gaarisa iyo nairobi ee caasimadda kenya dadka kenyaanka ayaana ugaarsi gaar ah ku hayaa dadka soomaaliyeed ee ku socdaalaya inta u dhexaysa labadaasi magaalo dadka kenyaanka ayaa la soo wariyey inay xirteen waddada dheer ee isku xirtaa labadan magaalo ee gaarisa iyo nairobi mid ka mid ah dadka soomaalida ah ee ka soo badbaaday kooxaha kenyaanka ah ayaa sheegay in dhibaato xoogan ay wajahayaan dadka reer n f d ee isaga gooshaya labada magaalo muuqaal kooban oo uu soo duubay qofka ka badbaaday xaaladda ka taagan waddadan ayaa muujinayay dhagxaan lagu soo daadiyey laamiga dheer ee isku xiraa caasimadda kenya iyo gaarisa wuxuuna sheegay in waddooyinka ay taagan yihiin kooxo ku hubaysan baangado iyo fallaaro kuwaas oo si gaar ah u beegsanaya soomaalida waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa shil geysay khasaare xoogan ayaa waxa uu ka dhacay waddanka nigeria shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen booyad waday shidaal iyo gaari rakaaba inta la xaqiijiyey waxaa shilkaasi ku dhintay ilaa konton ruux waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka degmada kaxda oo u hanjabay dad warbaahinta ka cawday cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha xukuumadda muqdisho ugu magacaaban degmada kaxda ayaa isagoo caraysan waxa uu la hadlay saxaafadda isagoona hanjabaad u jeediyey bulshada ku dhaqan degmadaasi oo muddooyinkii lasoo dhaafay la kulmayey dhac iyo xadgudubyo ay geysanayaan ciidamada waxa uu tilmaamay in dadka la dhacay ee dhibaatada loo geystay ay yihiin kuwa amniga khalkhal ku haya waa tahay een, maahir intaada ka bixin maxay ahayd maanta hadalhaynta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay ismaaciil hadalhaynta ugu weyn ee maanta ka taagnayd baraha bulshada ee ay soomaalidu ku wada xidhiirto waxay ahayd ciidamo etoobiyaan ah oo la wareegay gacan ku-haynta garoonka diyaaradaha ee degmada luuq ee gobolka gado ciidamada etoobiyaanka ah ee la wareegay maamulka garoonka ayaa lasoo wariyey inay fariisimo ciidan ka samaysteen madaarka macmalka ah ee degmada luuq waxayna qayb ka ahaayeen ciidamada kufaarta etoobiya ee ku sugnaa gudaha degmada luuq ciidamadan ayaa lasoo wariyey inay kontarooli doonaan duulimaadyada kasoo degayo iyo dhaqdhaqaaqa garoonka shalay ayaana lasoo wariyey in ciidamada etoobiya lagu wareejiyey maamulka garoonkan oo ku biiraya garoomada ay maamulaan ee ku yaal gobolka gado waxaan ognahay ismaaciilow in etoobiyaanku ay maamulaan garoomada doolow garbahaarey iyo baardheere waxaa xusid mudan in arrintan ay ku soo beegantay xilli ay taagan tahay xiisadda u dhexaysa dowladaha etoobiya iyo masar si gaar ah ciidanka masaarida ah ee kooxda riddadu qorsheynayso inay ka soo dejiso magaalada muqdisho xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigaahna caawa waa inaga inta
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa madaxa maamulka riddada koonfur galbeed murtadka lagu magacaabo cabdicasiis lafta gareen oo dib ugu soo laabtay maanta magaalada baydhabo ayaa hadal uu jeediyey waxa uu ku taageeray xildhibaano ka soo jeeda maamulkiisa oo dhowaan muqdisho ka jeediya hadalla ay ku taageerayeen inay ciidamada etoobiya sii joogaan soomaaliya waxa uu sidoo kale lafta gareen weerar afkaa ku qaaday kooxda riddada ee xasan gurgurte weli runtii foolxumo ahaa oo intii aan maqnaay lamaadun geey hadallo xanaf leh oo dadka reer koonfur galbeed la kajaa'ifaysaday dowladnimadii wallinku dhimaay midnimada soomaaliya caqabad ku haay oo ha ku weeraayi magaalada madaxda soomaaliya muqdisho sidii iyo ahaayeen eed iyo eedyaanka xuma waana wal eh ceeb ah caqabadna ka ah midnimada ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo nidaamkan federaalka ah oo hata lafadow la hergeliyey xana qaada caqabadka ew dadka reer koonfur galbeed damiirsho taladiyo iyo amnisho iyo arag walaagii oo aragshoo ah yaa sheegeen sida walan dareeraan yaa ku hadale xaqaa in leeyin waana wala in sheegaynaa dowladda iyo dadkii qusayti yaa kula hadleen dadkii bakool ku hadleen ini aragtidii runtaa la kiciyaabay oo la kiifoolxume oo la kaera wadani maihiidii shahaadada wadaniga dadkoo qaasir biyaan nasiib darro kaleedo wadaniyadda walan dhalade hoobow soomaalinimo jarta wadaniyad jarta dadkun reer koonfur galbeed yaa ka bilaawadaas iyoona ka dhammaadaas aragtadiin iyo midnimadiin iyo fikirka isin qabtaan yaa siin laqabna waana siin garaawaana intaas kadib walin mahadnagay xildhibaanadii federaalka ee koonfur galbeed matalaayi oo damiirka dadka shacabka reer koonfur galbeed taageeri oo laka handadi laka xumaay laka ceebeey eed iyo eedan mahadsanyiin xildhibaano koonfur galbeed mataliiwu horna ang mataleen lan kale xildhibaano soomaaliyeedu soomaalinimada madilo ku taboona dad reer koonfur galbeedu weli matalaayaynaa shacabka iyo n hadaleen iyoona taageereen iyoona mahadsan yihiin ببشرى إننا نلماح فجرا فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل waa hagaag barnaamijkeena faafareebka ayaan ku guda jirnaa markaana kusoo dhowaada xubinta cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza iyo walaalkeena suhayb haye suhayb aadaad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil n haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin si la mid ah maalmihii hore duqaymo kala duwan ayaa qidaaca ka dhacay n goobaha la duqeeyey walaalka waxaa ka mid ah guri ay degganaayeen dad rayid ah oo ku yaala mandiqada jabaaliya ee dhacda waqooyiga magaalada khaza dabcan muuqaalo iyo sawiro lagu faafiyey waxay muujinayeen gurigaas oo gebi ahaanba burburay iyo dhismaha oo laga soo saarayo dad ay carruur ay ku jiraan sidoo kale xayu zaytuun duqeymo ayuu cadowga ka geystay rafax iyo khan yuunis sidoo kale iyagana duqeymo ayaa ka dhacay tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay waxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in tirada shuhaadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay gaarayso ilaa lix iyo toban ruux halka dhaawacyadu ay yihiin ilaa lixdan iyo afar kale tirada guud ee shuhaadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan kun sagaal boqol siddeetan iyo siddeed halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo afar kun siddeed boqol shan iyo labaatan kale indhaga kale walaalka kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay waxa ay duqeeyeen magaalada casqalaan oo ka mid ah magaalooyinka yuhuudda ay ixtilaalka ku haystaan indhaga kale walaalka kooxaha muqaawamada filistiin ayaa soo bandhigay tirakoob muujinaya howlgalladii ay fuliyeen tan iyo markii ciidanka gumaystaha yuhuudda ay ku soo duuleen bishii lasoo dhaafay waqooyiga daanta galbeed howlgalladaas ay ugu magac dareen rucbul mukhayamaad ayaa goobahay ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada jiniin ilaa konton iyo kow iska horimaad ayay sheegeen inay dhaceen saddex kamiin ayaa iyagana jiray sidoo kale soddon iyo lix qarax ayaa cadowga lala beegsaday dhinaca dulkaram soddon iska horimaad ayaa dhacay iyo sidoo kale saddex kamiin muqaawamadu waxay sidoo kale sheegeen in toddoba iyo labaatan qaraxyo ah ay cadowga la beegsadeen iyo sidoo kale laba howlgal oo qanaas ah iyagoo sidoo kale dulkaram ku soo riday diyaarad waxbasaasta dhinaca naabolis waxa ay sheegeen in laba qarax cadowga lagula beegsaday halkaas sidoo kalena ay jiraan siddeed iska horimaad dhinaca duubaas waxa ay sheegeen in iska horimaadadu ay gaarayaan ilaa sagaal sidoo kalena ay jiraan weerar qaraxyo ah ismaaciilo sidoo kale waxaa weli dhulka filistiin iyo urdun aad looga hadalhayaa howlgalkii ka dhacay macbarka alkaraama ee u dhexeeya daanta galbeed iyo dalka urdun dabcan howlgalkaas oo si gaar ah kaga dhacay buundada loo yaqaano melik xuseen ayaa waxaa aad u soo dhoweeyey dadka urduuniyiinta ah xalay ilaa maantana dabaaldegyo xoogan ayaa dalkaasi ka socday ooy dadka urduuniyiinta ah ku bogaadinayaan kuna soo dhoweynayaan howlgalka uu fuliyey halyeegaas iyaga ka dhashay xubintii aan kusoo gudmin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiinna caawa halkaas ayaan uga bixaynaa
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa kulan u dhexeeya wilaayada jubbada hoose iyo beesha maxamed zubeer ayaa waxaa lagu qabtay deegaan hoos yimaada magaalada dhoobley kulankaa waxaa ka qaybgelay mas-uuliyiin ka socotay wilaayada salaadiin iyo waxgaradka beesha maxamed zubeer ugu horreyntii waxaa halkaa ka hadlay suldaanka guud ee beesha maxamed zubeer suldaan cabdiqani cabdulaahi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا رب نقينا naga soo qaybgeliyey ee noo fududeeyey kulankan ballaaran ee ka dhacay deegaanka yara ee wilaayada dhobley annago ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ee culimada beesha maxamed subeer deegaano kala duwan ka kala yimid sida dhobley iyo diif iyo deegaanada hoostaga waxaa maanta halkan kusoo gabagaboobay shir ballaaran oo laba maalmood socday oo wilaayada jubbada hoose iyo beesha maxamed subeer uga socday maanta ayaa lasoo gebagayo bifadlillaah qodobada laga hadlay way fara badnaayeen waxaana ka mid ahaa sidii loo dardargelin lahaa addacwatu ila allah dadka sidii loo gaarsiin lahaa diinta oo qof wax baranaya iyo qof la baraya qof baraya loo noqon lahaa maxaa yeelay nabi maxamed alayhi salaatu saddex iyo toban sano ayuu dacwo waday dadku markay diinta fahmaan oy dacwo gasho ayay naftooda iyo ehelkoodii iyo muslimiinta iyo diinta wax u qabanayaan marka dhammaanteen waxaan waxaan isla qaadannay oo lagu ballamay in ducaad ila allahi la noqdo qof walba daaci ilaahay diintiisa u shaqeeya inuu noqdo qodobka ku xiga wuxuu ahaa aljihaadu fii sabiilillaah reerkan oo si gaara ugu abtirsada ee jihaadka bariga afrika ee gaalada nasaarada lagu hortaagnaa boqolaal sano wax ku dhow qaybna wax ka qaadan jiray maantana sidii uga qayb qaadanaya inuu sii labalaabo oo sii saddex laabo oo doorkii lagu yaqaanay uu sii adkeeyo beeshuna way ballan qaaday inay si buuxda maaragtay ay u sii dardargelinayso iyadoo beesha lagu ammaanay sida maaragtay ay mujaahidiinta heyl iyo hooba ula garab taagan tahay maaragtay dhulkeedana ayna ka jirin wax la yidhahda macawisneey iyo wax la yidhahda jaajuus iyo wax la yidhahdo maaragtay wax muslim muslimiinta lidka astan ba una ka jirin mar hore iyo mar dambaba ilaahay baan uga mahadnaqaynaa waa fadli dheeraada iyo masiyo iyo sharaf uu ilaahay dadkan maaragtay ku manaystay beeshuna ay ku ammaanan tahay waana sii ballanqaadayna inaan sii dadaalno oona garab istaagayna maaragtay wiilashanada mujaahidiinta ilaa maaragtay salimiyiinta kufaarta waddanka muslimiinta laga saarahayo iyo murtadiinta kabaqaadyada u ah maxaa yeelay allah subxana watacala wuxuu leeyahay qaatilu mushrikiina kaafatan kama yuqaatilunakum kaafa allah ina faraya haddaan muslimiin nahay inaan la dagaalano dhammaantana gaalada siday gaaladu dhammaantood noola dagaalamayaan gaaladu dhammaantood way nala dagaalamayaan waa kan dhulkannaga kusoo duuleen maxaa naga dhexyaada anaga maraykan iyo afrikaan addoommo iyo dhulkanagi bay nagu haystaan diintanagi nagu haystaan haweenkanagii iyo carruurtanadii culimadanadii iyo waxgaradkana dhameeya xabasida ka buuxa caasimadanadii baa la haystaa muqdishaa la haystaa kismaayaa la haystaa waxaa la haystaa caasimadii o dhan baa la haystaa ilaahay meeshan laba dhiig buu sheegay dhiiggan jannaad ku gelaysaan dhiiggana naar baad ku gelaysaan gaal haddii dhiiggiisa la daadiyo jannaa lagu gelayaa nabigu wuxuu yidhi alayhi salaam armuu naar galaa lama le qof gaal dilay marka annagoo fursadda ka faa'iidaysanayna inaan gaalada layno si awowyaashan u layn jireen si aan janno u galno oo weliba ehelkana toddobaatan maarata ehelkana aan ugu shafaaco qaadno arrintaas ayaan ku ballannay qodobada kale ee laga hadlay waxaa ka mid ahaa maaragtay xaqiiqatan bay-ada bay-ada waxaa loola jeedaa dhulka bedqabka dhulka in laga shaqeeyo leanna haddaan dhul jirin dadma noolaanayo dadku waxaa ku nool yahay waa dhul meeshana ilaahay wuxuu siiyey dhul maaragtay qani ah oo maaragtay barwaaqaa oo maaragtay hadday tahay biyo baddii iyo webiyaashii iyo beerihii iyo xoolihii wax walbaba oo haddana barwaaqaa marka dhulkii dhibaatooyin baa jira asal waa la guraya dhirtii waa la gurayaa dhirtay gurayaan dhirtana waxaan go'aansannay inaanna oggolaanin dhir in la guro sidoo kale dhuxul ma ogolin dhulkanaga dhuxul in laga guro waa la isla qaadannay wilaayada iyo maaragtay qabiilku way isla qaateen in cid kasta oo maaragtay dhulkaa nabaad guurinaysa sidoo kale waraha meel walba laga qodayo oo dhulka u keenaya nabaadguurka ma ogolin beeshuna way ka soo horjeedaa maxaa yeele dhulku daaq iyo dow waa meel xoolu ka cabaan oo dow la yidhaahdo iyo dhul daaq ah meel walbaba haddii war laga qodo waa wax ay wataan gaaladu ay rabaan maadaama muslimiintu soomaaliyeed waxa ugu badan ay ku noolyihin uu xoolo yahay in xoolihii maaragtay abaar loo abuuro oo meelba dow laga qodo laga sameeyo si maaragtay xoolihii abaari ay u dhammayso sida hadda dhacdayba marka taasina bay-ada in maaragtay iyadana maarata lagud waa iska kaashaday mukhaadaraad ay kenya ka imanayo iyo daroogooyin iyo kiniiniyo iyo waxayna garanaynin taana beeshu maarata si adag bay uga soo horjeesatay iyadaana dalab u keensatay maaragtay wilaayada iyo xarakada waana laysla qaatay qodobkaas sidoo kale maaragtay waxaa ka mid a qodobada laysla qaatay maaragtay in la dardargeliyo maaragtay xamlada socota oo ah oo macnaheedu qof kastaba waa mas-uul wuxuuna mas-uul ka yahay qof kastaba waa raaci qofka hadda xoolaha jira raaciga la dhaho xoola jira muxuu raacayaa xoolahaasu raacayaa qof walba waa raaci wuxuuna raaci ku yahay waxa mas-uul ka yahay baa laga rabaa lagula xisaabtami mas-uuliyaddaasna waa lasawada qaatay wixii ka odayaasha ku daray wabilahi towfiiq intaa kadib waxaa iyaguna halkaa ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka iyo nabadoonnada beesha maxamed zubeer ka soo jeeda bismillaahi raxmaan raxiim waxaan joognaa tuulada yaraa waxaanu nahay odayaashii dhoobley diif degaankankada ahaa beesha degtam degaankankada waxaa noo yimid wilaayadii jubbada hoose yaa noo timid hadday waaligii tahay iyo hadday wilaayadii gobolkaba tahay way noo yimaadeen waxay noo sheegeen wax badan oonu ku faraxnay wixiina waan la qaadanay dhammaanba wuxuu ahaa oo jihaadku uu horgel yahay waan la qaadanay waxbarashada waxqabadka waan la qaadanay aadna way nooga farxiyeen waxay nooga farxiyeen waxaanu aragnay wax aan maaragtay dadna ceelo uma qodna cidna uma maqnadii gabadhan hadda iminka ay xarakadu maanta siisay dhaqaalaha ay xustay ku dul ooyeen hadda magaalada dhooblingan anugu ka imid way joogtaa dhowr boqol oo ruux oo dhibaatooyinkaasoo kale gaadheen dadkii dhibku gaadhay way yimaadeen dad badan baa jooga aad baan xarakadan ugu mahad celinaynaa waananu isku afgarannay wixii ay noo keeneen xarakadu wabilaahi towfiiq intaasa kaga baxaya bismi illaahi raxmaani raxiim abshirta ilaahuna waa fathi ee waxaan ka hadli rabaa annaga iyo ayagaba intii way qaateen annagana waxayna fareen waan qaadanay oo walba waan isla shaqayn jirnay waan qaadanay marka insha allahu codsiga annagii iyo koodaba inay isla fulaanaan ilaahay ka rajaynayna waxaa ka mid ahaay geedka la guraay dhirta nabaad guurkeeda waxyaalahaasaa jiray weraha oo meelaha aafta ee laga qoday xoolaha ay daaqi hayaan waxyaalahaasay ahaayeen waxyaalihii aan ka wada hadalnay waxyaalihiina waan isla qaadanay waana isku afgarannay aadaan u hergelinaynaa aadaan u hergelinaynaa insha allahu codsiga annagii haddii oo ay qaateen oo ayaga hergeliyeen ka annagana wuu ka sii labanlaaban yahay insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulankan meeshan aan iskugu nimid walaayadii waxaan kula kulanay meesha la yihahdo dunyara walaayadii oo jubbada hoose si wanaagsan baanan wada hadalnay si wanaagsan oo aan aad ugu faraxnay bay noola hadleen gabar meesha ku dhibaataysneedna aad aad bay ugu dadaaleen oo lacag gabadhaasoo jeel ogaadeen ku xirneed ilaa muddo aan umalaynaya shan sano ka badan ku xirneed oo ay dhib weyn loo geystay basbaas madaxa loogu shubi jiray timaha ay ka boobeen dhigaha beeshay gabadhaasoo harakada ay si fiican ay wax ugu qabteen tolkeedana dhex joogto oo haddana kolley tolkana wax u qaban doono annagana waxaan walaayada aan ka codsannay oo deegaanka ah iyo nabaad guurka iyo wax alla wixii aan maxaa dhihi jiray daroogada iyo wixii qashinka ahna ay naga aqbaleen codsigaasaan u geysanay bismillahi raxmaan raxiim kulanka waxyaalo badan baa looga hadlay waxyaalihii looga hadlayna waxyaala uun waxay ahaayeen dan dan u ah diinta iyo dalka iyo dadkaba intana waa la isku afgartay diiradda waxaa lagu saaray shan qodob oo ay ka mid yihiin dacwada islaamka in la ballaariyo in jihaadka muslimiinta la xoojiyo in bay-ada dalka dhibka degaanka loo geysanhayo layska kaashado sidii wax looga qaban lahaa in waxyaalaha mukhaadaraadka ee ka imanhaya kenya oo kiniinka iyo daroogada oo ku soo batay beryahan degaanka oo dhib weyn ku haya ayadana layska kaashado xaraka iyo degaan ahaan way badnaayeen dhammaanna qodobadaas waa laysku afgartay insha allahu xagga walaayada iyo xagga deegaankaba si fiican baa layskula afgartay deegaanka waxyaalihii codsi ahaan uu geystay oo walaayada u sheegayna waxyaalo badan oy fadhigii kaga jawaabeen oo isla maalmihii meesha ay joogeenba ka qabteen adu calaa kulli xaal munaasabad si fiican u dhacdaybaa meesha ka dhacday dhammaan wixii lagu soo qaaday qodobadaasna waa la isku afgartay insha allahu xaggii xaggaba in la dadaalo oo laysla shaqeeyo oo la xoojiyo intaabaa la isku afgartay halkaa intaan joognay waxaa meesha kula kulannay gabadh muddo badan ku xidhnayd etoobiya cadowga saliibiyiinta u xidhnayd dhib badan ay u geysteen walaayadu runtii arrintaa way gabadhii markay arkeen dhibkii haystay way ka jawaabeen waxyaalo oo kaalmo ah oo markaa wixii awooddooda intii meeshaa joogtay way u qabteen arrintaana aad baan ugu faraxsannahay haddaan nahay degaanka iyo dadka muslimiinta meesha degan waa arrin naxdin leh muslimiintuna xaq isugu leeyihiin insha allaahu ayadana meesha intaasaan kala kulannay waana ku faraxnay waxqabadkaas muslimiinta wixii cadow u geystay ay ka jawaabahayaan insha allahu munaasabadaana si fiican bay u dhacday wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan joognaa yaraa lafageri oo hoos tagta degmada dhobley waxaa ka dhacay shir ballaadhan oo ay isugu yimaadeen qabiilka maxamed subeer iyo walaayada jubbada hoose ay isugu yimaadeen waxay ka wada hadleen arrimo dhowrahoo loo arkayay inay danta muslimiinta iyo dalkaba ay tahay waxaa ka mid ahaa qodobadii laga hadlay dardargelinta diinta islaamka iyo waxbarashada in la xoojiyo jihaadka in la garab istaago waxaa ka mid ahaa xaalufinta dalka in iyadana meel looga soo wada jeedsado oo iyadana la joojiyo haddii ay wara aan munaasab ahayn hadday tahay hadday dhuxul la jarahaya tahay hadday deegaamayn iska macnola'aana ay tahay iyo sida badeecooyinka qaar oo kale adugu wixii xaalufin keenhaya in iyadana meel laga soo wada jeedsado oo la joojiyo in daroogada iyadana la joojiyo oo meel looga soo wada jeedsado oo arintaa maxay ahayday xoogga la saaro waxaa kale oo ka mid ahaa wixii khilaafaad keenahaya beelaha dhexdooda deegaameyna maxay ahayday isku xadguduba iyagana in la joojiyo oo maxay ahayday si wada jira arrimahaana looga soo wada jeedsado iyo badeecadaha iyo waxyaabaha aan munaasabka ahayn oo dhan waxaa lagu ballamay waxyaabaha qabiilka iyo walaayada jubbada hoose inay iska kaashadaan meel uga soo wada jeedsadaan iyagoo midaysanna ay arrimaha hor istaagaan wixii dalka iyo dadka iyo diinta iyo dadka islaamka ah dan oo ana la qabto wixii aan maxay ahayde dan oo ahayna isagoo la wada jiro in lala wada dagaalamo intaasaan kusoo gebagabaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaan joognaa tuulada yara waxaanu maanta kulannay walaayada jubbada hoose iyo beeshan maxamed suwiir baa kulantay shirkaasna wax badan baa lagu falanqeeyey wixii nala faray ama naloo sheegayna waan qaadannay oo dacwadu ay kow ka tahay in dee garab iyo gaashaan la siiyo mujaahidiintana ayadana waan qaadannay inaan la shaqaynana waan qaadannay wixii annaga xagga annaga ahayo waan ku wareejinay iyagoo qoraala iyo iyagoo codayntaba haddana annagoo odayaashii maxamed sabiir ka mid ah wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل waa hagaag qaybihii dambe ee barnaamijkeenna ayaannu soo gaarnay xildhibaano ka tirsan kooxda riddadana waxay maanta baarlamanka riddada ka hor sheegeen in loo diiday inay warbaahinta kula hadlaan xarunta baarlamanka mid ka mid a xildhibaanadaasi ayaa arrintaasi maanta ka jeediyay kulankii baarlamanka riddadu ay muqdisho ku yeesheen habeen hore waxaa naloo ku soo diray websaydyada in miidiyaha hadda halkaan safan oo horteenna jooga la joojiyey oo layidhi xildhibaanada bannaanka jooga lama hadli karaan taas waxay ka mid tahay marka caburin ah la caburinaayo in xildhibaanada ka hadla dhibanayaasha iyo dhibka ay qabaan ku soo tabiya baarlamaanka hortiisa hadday noqoto dad la waxyeeleeyey hadday noqoto dad xiran oo xaqdarro ku xiran hadday noqoto dad canshuur la saaray oo si qalada loo saaray waxaan uga hadli jirnay annagoo ka hadlayna dadkaas tabashadayna soo gaarsiiyeen baarlamaanka hortiisa waxaana soo gaartay in la joojiyey in looga hadlo baarlamaanka hortiisa idaacadahaas oo wartabina lagu siiyo runtii suurtagal maaha waxna qabtana ma aha ummadda soomaaliyeedna cadaalad uma aha gudoomiya ma jirtaa inaad joojiseen dadkii xildhibaanada ahaa oo bannaanka kula hadli jiray idaacadaha dadkooda u tabin jiray inaad ka joojiseen ma jirtaa su-aalaan weydiin haddii kale ahayn darabta gareynin idaa hadda ma aha su-aal istaad ii weydiiya hadda ajintaha loo furun ajintaha ka hadalad ma rabno in annaga nala caburiyo marka annaga legal aidka ahayd haddii nala caburinayo laleeyahy dadkii lama hadli kartaan sidee legal aidkan loo ogolaan doonaa oo dadka ula hadli doono
waa ku sharfeeyaa ajintaha ka hadal wixii kale tala ah i maamul ku saabsan waa ka wada hadli karnaa ajintaha ka hadal gudoomiye waa mahadsan tahay adiga kuguma socota arrintan waxay ku socotaa villa soomaaliya ka mas-uula inay joojiso ayadaan u soconnaa adiga maaha ninka joojiyey marka naga raalli ahow villa soomaaliya ha ka baxdo baarlamaanka gudihiisa iyo shaqooyinka ay ka dhex wado ha ku ekaato shaqadeeda oo aan ognahay inay ka gaabisay oo waxyaabo badan oo dalka ugu baanaa ay qaban weysay waxaan rabnaa in xildhibaanada loo ogolaado idaacadaha inay shaqadooda qabsadaan xildhibaan waxaan jirin xildhibaanada ha u sheegin maamul baa barnaamaanka sameeyay arrintaas dad kale ha nabin aniga waan weydiin kartaa waa hagaag barnaamijkii faafareebka wararkana caawa waa naga intaa
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله